aad iyo aada umahadsan tahay waa dhawahay walaal dhalinyarada waxaan la qabtaa waa shaqo weyn oo adag aan inta kusoo koobi karin waxaa ka mid a waktiga lasoo xiro iyo waktiga maxkamadda ay leeyihiin waktiga lasii bedelayo iyo waxa ay u baahan yihiin haddee waalidkood ay la soo xiriirin oo macnaha ay maqan yihiin ama tii alla u timaado marna waalidkaa dhinto marna caruurta allah raxman raaximiin aan leeyahay in aan sii caawiyo qofkii dhaho ehel ama waalid iima jooga ama hooy way xanuunsan tahay ama qof booqasho ma haysta markuu dhaho aad ayaan usii caawinaa waxyaabaha aasaasiga ah oo qofka marka xornimada laga qaado oo maxbuuska ah ayaana ka caawinaa oo aan halkan kusoo koobi karin oo waxyaabaha daruuriga oo biniaadanimada ay tahay ay tahay inaan u naxariisano inaan wax u sheegno inaan hadduu waxba haysan foomkan buuxi dhaano oo lacag yar aan u dirno inaan usii diyaarino maxaa la dhahaa ii sheeg haddii waqtiga uu kasoo baxaayo waqtiga uu maxkamadda leeyahay waqtiga maxaa la dhahaa ii sheeg uu ehelkiisa la kulmayo inaan viistada usii sheegno qof ku cusubaa jiro oo aad macnaha u naxsan markii lasoo xiro iyo qof macnaha adag oo qadarta asabta garayn karo kana bixi karo maxaa la dhahaa ii sheeg meesha u yimid marka dadkaas laba waa tahay lacag ayaad u dirtaan ayaad carabka ku dhufatay xaggee idinku lacagta ka keentaa nacima
wallaahi waa su-aal fiican lacagta maasha allah ilaahay ama hadda horta u mahad celinaynaa kalsooni waxay nagu qabaan dadka aan la shaqeyna membership fiicana haysanaa dadkaas ayayna naga soo gashaa shaqaalaheenana waa iska jirnaa lacagta maadaama dareen danqasho iyo biniaadanimo iyo muslimnimo aan isku xilsaarnay xabsigana dhowr iyo toban sana aan ka shaqaynaynay marka donationkaas ayaan ku meelaynaa waxyaabaha daruuriga ay u baahan yihin maxaabiisteen waa hagaag bisha rabadaan oo kale si gaar ah ayaad ula shaqaysaan dhalinyaradan waxyaabaha gaarka ah ayaad bishan u qabataan maxaa ka mid a
maasha allah waxaan leeyahay ramadaan kariim codkayga qofka maqlaayo iyo bisha barakaysan waxaan leeyahay waa bil aad iyo aad u kheyr badan waa bil shaqadeeda aan aad u jecelnahay waa bil aan u diyaarino muslimiinta dhan waay soomaalida keliya ma ahan qofka muslimna waxaa jiro xiran oo isagana bishaas aad macnaha kugu ah waajib inaad siiso sajaayadii ku dukanayay tusbixii adiga xididka ah salaada saacadda lagu kaco taryar oo caaga ku jiro maxaa la dhahaa isheeg iyo temtableki salaada iyo waxyaabo iid mubaarag ku qoran oon usii diyaarino waxyaabahaas timirtii raashin haddee u baayin maxaabiistoo kale invoce noo soo dirsadaan waa u dirnaa ayadoo muslimiinta meel kasta lagu keenayo laakiin annagana qaybteen ayaan ka qaadanaa waan xasuusinaa inaan garab taagannahay haddee raashinka sheefoo kale u baahayin waan sii diyaarinaa waxyaabo aad u badanaa inta kusoo koobi karin ayaan u diyaarinaa maxaabiista inaan usoo iibino dacooyinka inaan maxaa la dhahaa isheeg warqad u qorno oo iid mubaarak camal ku qoran ama timetableki taraawiixda iyo waqtiga la dukanayo waqtiga la suxuuranayay iyo waxaasoo dhan oo iyo saacadda salaada uu ku kacayo oo baterigeed intaan u gelino waxaasoo dhan ayaan u diyaarinaa catarka yaroo caaga ku jiro gandhalada lama ogolo oo gacantu marsanayo ama carafta waktiga bisha barkeysan oo ramadaanka waa hagaag nacima dhalinyaradan soomaaliyeed ee jeelasha ku jirta gaar ahaana london oo aad idinku ka shaqaysaan gabdha ma ku jiraan qof walbaa qalad gasho oo human bein ahaa gabar iyo wiil iyo oday iyo qof walbaa ku jiro xabsiga waa tahay ururkiinu ma la shaqaysaan jaaliyadda soomaalida gaar ahaana waalidiinta aad iyo aadaan ula shaqeynaa ayaga ahaantood waxmaba noqon lahayn baddaan la shaqayn lahayn heerkaan ma soo gaarin dhowrkii tobanka sano xiriir fiicanaan leenahay waa la shaqeynaa kalsooni weynay nagu qabaan waalidka oo waxaan u raacnaa maxkamadaha waxaan u raacnaa marka viisada loo bukin garaynayo waxaan u sameynaa waxyaabo badan ay naga codsadaan markay soo baxayaan meeshay sii degi lahaayeen shaqadeedu hadday ku noqdaan hadday ku noqdaan waxbarashadooda xiriir aad u weynaa naga dhexeeya anaga waalidiinta dhinaca dowladda gaar ahaana booliiska wada shaqayn noocma ayaa leedihiin wada shaqayn ayagana xiriirkeena aada u sii xoojismay maxaa yeelay maadaama ay kalsooni waalidka annaga nagu heysteen oo dhinacaas ay u arkeen inay ciyaalkooda xorna ka dhigaan xabsina geeyaan oo qaladkaas ay jiray laakiin hadda waxaan noola shaqeynaa si fiican oo waxaan nala tusaa kamerada bishiiba hal mar sida ay wax u qabtaan jidadka iyo maxaa la dhahaa iyo sida ay interview u weydiiyaan oo kale waxyaabaha qaladka oo kale waan kala doodnaa qalad u dhacday markay dadkaas saas u istaajinayeen iyo u baarayeen iyo waxyaaba hadda xiriir aad u fiican naga dhexeeyo workshoopyaan la qabanaa xafiiskeena yimaadaan ay ku xiran yihiin ilmaha dhumoo kale sawiradan u dirnaa iyo mala soo koobi karo xiriir aad u fiican ayagana dhinacaas nacima maadaama aad iminka dhowr iyo toban sannadood la shaqaynayseen dhalinyarada soomaaliyeed ee jeelasha ku jirta ma haysaan tiro guud inta ay leegyihiin dhalintaasi ha tirada dadna way baxaan dadna way soo galaan qiyaas ahaan lama heli karo laakiin tirada annaga nalama ogolo inaan kasii daayo meediyaha laakiin annaga deytada waan haysanaa